wasiirka wasaaradda diinta iyo ooqaafta hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka daafuray tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka waxaa tababarka loo qabtay culimmada degmada jowhar iyagoo la bari doono casharo ku saabsan doorka culimmada ee xalinta khilaafaadka wasiirka wasaaradda ooqaafta iyo arrimaha diinta hirshabelle cali cismaan ibraahim ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan ajendiyaga hadda rasmiga oo meesha ku qoran marka shaqadooda joogtada ohoo shaqa maalin hore laga reebo waa afartaas dooda sidai ku saabsan kolle jadwalka ay maanta howlwadeennada kusoo qoreen waxaanu isleenahay intaas waa muhiim waxa ay bulshada u baahan tahay waaye dadkii ehelka u ahayna inaad adinka tihiin odayaashii dhaqanka oo mar walba u taagan waxyaabaha khilaafaadka ee bulshada dhibaatada ku ah waan ognahay mararka qaar dhibaato fara badan inay kusoo gaarto si lamid ah culamada waxaanu isleenahay iyo dhalinyarada oo u baahan ayaga kuwa inay hawshaas amba qaadaan oo wacyigelintaas iyo dardaaranka culamada iyo dhaqanka inay taabogeliyaan laga rabo marka waxaan isleeyahay waa muhiim hawshatan dalka maanta uu u baahan yahay gaar ahaan dowladdeena hirshabelle iyo daaginadeenna ay u baahan yihiin waay xillan in la iska saara ay muhiim tahay sida kan shirki kan ka horreeya isugu imaanay waataan ballan qaadnay inaan bulshada marar badan kusoo noq noqon doono insha allah haddii ilaaha idmo tala wadaag la samayn doono wax walbana aan kaga dhigi doono sida ay dowladdeenaba ugaga dhigtay nidaamka iyo muxuu ahaaye maamulka ayaga hadda sida ay u wadaan in wax u wadaan in ay saldhig u ahaato diinteena islaamka wax kasta oo diinteena islaamka kasoo horjeedana ay yihiin waxba kama jiraan mar haddii marka nidaamkii aanu degsanay ka dowlad ahaanne uu saas leeyahay hadda culammadeena waxaan isleeyahay door waxaa u furan muhiim ah oo ay bulshada aqoontooda iyo aragtidooda iyo diintooda islaamka ee saxday ay ku gaarsiin karaan culimmada soomaaliyeed ayaa door muuqda ku leh arrimaha nabadaynta iyo xalinta khilaafaadiyada bulshada dhexdooda iyagoo sameeya wacyigelinno diini ah